arinta sida dadka qaarkood igaana idhahdaan waxay dacweeyeen d b welde inagaynamay dacweyn d b weld inaga heshiiska la galay somaliland baa la gashay goobta la odhan karay ee laga wada hadlayaana waa dhulka somaliland oo waa berbera d b weled maxaad berbera u tagtay ood heshiiska la gashay nin kalehina waa ninkaa muqdisho ka taliya somaliland ilaa maalinta burco ka qaaday ilaa maalinkaa maanta iyadunbaa wixii u dhisanaysay ilaahayna waa ku galado iyagunbaa isafgaranayay adduunyaduna waa ku hambaryeenaysay weliba somaliland haddaynu nahay inagoo inagua dhibaataynae dhaqaale xumadeena khilaafkeena oo haddana ka kabanade ilan dadku dhibaato wada haystaa waa si kolba u kabtee ayaa waxaynu bixusni niya lahayn waxaan walaaladina wada hadli doona markay iyaguna heshiiyaanay wax samaystaan maynaan odhanin imikaanu annagu waxooga intay kala burbusan yihiin baanu ka goosanaa la dagaalamana weli waxaynu ka dhisayna bixusniya lama walaalaa oo maanta gurigiis wale iyaguna hadeegeen waxa dhisteen dadaan wada hadal kamanaan baaragtay waxay maahayn maanta jilicsan yihiin oo nimanka carabiya mini talabooyinka xamar ka dhacaya sideed iyo kontonkaa sannadood ee soomaaliya marna wada jirtay marna burbursanayd ee iskala joogtay colaadda ay dhigeen soomaali isu timaada iska daayo generationka soo socda boqol sana soo socda ayay colaad iyo dab aanay ka bogsan dhex dhigay anigoo xamar jooga oo saaka xamar baarlamaankeedii laba u kala fadhaya laba qol oo iyagu isku dilaya iyagoo xamar jooga oy kismaayo dowlad gaara tahay oy federaal ah oy baydhabo mid gaara tahay oy banaadir mid gaara tahay oo jawhar mid gaara tahay oo dhuusamareeb mid gaara tahay oo puntland garowarid dowlad gaara tahay berbera shaq ra'yiga qura intaasoo dowlad federal ay ku heshiis yihiin somaliland annagaa dusha ka xukuno ma noolaan karto ma dhaqaan karto ma shaqaysan karto oo caalamka waxba lama qabsan karto oo halkooda xabsi bay noogu xidhan yihiin mid surtooysa maaha